dowladda imaaraadka carabta ayaa toddoba boqol oo tan oo gargaar ah ku wareejisay hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed gargaarka ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan gargaarka ayaa saddex boqol oo ka mida waxaa durbe la gaarsiiyey deegaanada jubbaland halka laba boqolna la gaarsiiyey deegaanada maamul goboleedka puntland labada kale ee soo hartay ayaa waxa ay sheegtay hay-adda maareynta musiibooyinka in loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gurmudka uusan gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ee soomaaliya maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey gargaarka waxaan joognaa baqaarka hay-adda maareynta musiibooyinka oo dabcan aan kula wareegayno walaalahayna united arab emirates oo runtii sida caadada u aheedba runtii ummadda soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay abaar xun ay saamaysay abaartaasoo runtii ka dhalatay dayrtii ba'day iyo runtii ramadaankii oo runtii nagu soo dhow inay gurmadkii ay nala soo gaaraan aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaa garabkayga midid taagan safiirka dowladda walaalaha aan nahay runtii waxaana uga mahad celinaynaa garab istaagga mar kasta ay nala garab istaagsan yihiin waxaa runtii hadda aan ka codsannay dowladda imaaraadka maadaama ay iyadu ay diyaar u tahay inay waxyaabo badan naga kaalmayso si flexibility noola shaqayso inay gobollada dadka oo dhan ay u qaybiso ilaa iyo saddex boqoloo tan oo raashinkaana waxaa la geeyey magaalada kismaayo oo dabcan aan runtii ka rabno magaaladaas iyo dadka jooga magaaladaas inay si fiican uga faa'iidaystaan ilaa laba boqoloo tanna waxaa la geeyey magaalada boosaaso oo runtii iyadana aan runtii annagu ka codsanay inay gaarsiiyaan meeshaas oo runtii iyadana aan rabno inay maamulka puntland iyo guud ahaan dadkaasi runtii looga faa'iidaysto halkan waxaa nugu soo gaara hadda laba boqoloo tan oon iidana u rabno maamul goboleedyada halkan ka dhow inta badan hirshabeelle gobolka banaadir ilaa iyo galmudug ilaa iyo south west in runtii wixii la gaarsiiyi kara la gaarsiiyo waana runtii mana ahan midii ugu horreysay mana ahan midii ugu dambaysay dabcan safiirku waa hadda ila wadaagayay in uu isku dayi doonaan ilaa iyo ramadaanta ka horna inay dadaalo badan bixin doonaan ay ummadda soomaaliya soo gaari doonaan macaali safiir soo dhowow aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay inaa maanta runtii nala joogto baqaarka hay-adda maalinta musiibooyinka waxay muujinaysaa commitmentigaaga iyo runtiisa ay kaa go-antahay inaa ummadda soomaaliyeed aad mar kastaa la taagnaataan dabcan waa historic oo ma ahan hadda wax hadda ay noo bilaabanayo muddo dheerba garab istaagaad noo muujinaysaan ka khaasatan aniga ka guddoomiye ahaan ka hay-adda maareynta musiibooyinka aad iyo aad iyo aadan ummad dowladdiina iyo shacabka iyo adiga khaasatan baan kugu mahad celinaynaa dabcan annagana waxaa naga rabaa insha allahu tacaala inaan ilaahna toogno dadaalnane inaan runtii xaaladdan aan ku jirnaayo oo ummaddayna ay ku jirto maaldhowday rebortigii soo baxay wuxuu sheegayay ilaahay saddex milyan wax ka badan inay xaalad adag ku jiraan dabcan insha allahu tacaala laakiin dabcan kaliya kama shaqeeyaan inay humanitarianka naga caawiyaane ceelal ayay runtii hadda mar dhow ay mataqaanaa waxau ahay qaar badana la sameeyey qaar badana hadda lagu tala jiraa oo ay nagala shaqeeyaan sector kasta ama beeraha ha naqato ama horumarinta ha naqato ay meel kastoo bulshadu ay u baahan tahay in laga hormariyo waana insha allahu tacaala ka faa'iidaysan doonnaa in beerahayni iyo xoolahayni iyo mataqaanaa biyahaynina aan la soo baxno iyaguna garab ay naga siinayaan tan oo humanitarianka oo gargaarka deg degaane runtii garab ay naga siinayaan annaga marka waxaa nagala rabaa in guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay runtii iskaashato in loogu diyaargaroobo xaaladda adagoo nagu soo foolle in ramadaanta dadka loo kaalmeeyo in runtii maamullada guud ahaan ay ka shaqeeyaan wixii soo gaaro in si fiican loo waxeeyo annaga ka hay-ad ahaan wax allaale wixii na soo gaaro dadka waxaan isku dayi doonaa inaan gaarsiino hadda shan iyo labaatan baabuur ayaa halkan ka baxday oo jidka kusii jirto oo u sii socoto dhuusamareeb iyo guriceel maamulka galmudug dabcan diyaarado waxaan ku qaadi karna waa ku qaadnaa cidtii naga kaalmaysana waa u mahad celinaa khaasatan dowladda walaalaha nahe imaaraadka aad iyo aad iyo aaday umahadsantaha macaali safir kusoo dhow aad iyo aadaa umahadsantaha